haddaan nabad baa ka jirta ciidankii dawladduna kuma talagelin inay shacablaayaan ninkii meesha yimid cabdisamadna hadeeto odayaashii iyo waxgaradkii iyo cuqaashiis iyo samadii baa shaqaynaya hawshii iyada aba dhicin ayaa ciidamadii si nadiifa loo kala qaaday iyo kalsooni iyo nabad waana loo ballamay insha allah in intaas hawsha ay kasii socoto xaaladdu aada bay u fiican tahay wax dhiboo hadda ka jira puntland gobolada bari ma jiro wada hadalkuna hadde waa walaalnimo iyo wada midnimo iyo isjacayl iyo wada fadhi xal insha allah waxaa la gaaraya kan ugu dhaqsaha badan puntland shacabkeedan oo hadda kaba mid ahaa in inti laiskhilaafo hobiyaal laisla dhaco laakiin gobol nabadeed in lagu wada hadlo oo wax la isfahansiiyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimmada ismad iyo dowladduba waxay wada qaateen nabad
waan garta shiikh waxaa noo sheegtay in la kala qaaday labadaasi ciidan marka miyaa la kala durjiyey keliya mase meesha dhan labada ciidanba waa laga soo kaxeeyo waa lasoo xareeya horta dawladdu wadanka lama odhan karo ciidanka dawladdaa la qaado dawladda wadanka iyadaa mas-uulka ah meel kastoo tagtana waa dawlad ciddaa raba in la qaado waa ciidankii cabdisamed watay inuu ku noqdo meesheedi laakiin dawlad dalka iyadaa xukunta oo gorgorta noocaasa ma jiro laba ciidan oo leeyahay meel u kala noqda asalku waa xabad joojihi ee nabad cabdisamadna waa ogolaada inuu ku noqdo weliba hadda hogaaminayo
waan gartay marka sidaa noo sheegtay ina cabdisamed aad ku tidhaahdeen uu ogolaaday inuu xabadda joojiyo uu meeshana uu laga qaado isagu ma yeelay inuu meesha ka kaco xabad joojintana uu sameeyo weli xarada ma gaarin in wadahadalkiina waa weli gobol nabadeed baa lagu wada hadli doonaa haddeer muhiimaddu waxa wey waa diig joojin inaan meesha waxba ka dhicin nabadna insha allah lagu kala tago ciidankiisiina uu ku noqdo meeshuu ka yimid hawshana waxaa wada waxgaradkii iyo aqaashii iyo simadii aqoon-yahanka uu ka soo jeeday haddee ciidankan dawladdana dawlad bay iyagu ka socdaan oo nidaam dawlad bay ku socdaan marka xaaladdu aad bay u fiican tahay waxaan islenahay nabad weyn baa lagu waabarista waan gartay marka waxaa noo sheegtay in gogol la dhigayo gogoshaasi xaggee la dhigayaa nabadeed
puntland guri kasta oo la dhigo waa amni saad ogtihiin cabsi lagama qabo carmo lafteedaa la dhigi karaa meel kasta oo puntland ah waa nabad gogoshuna waa ku soconaysaa talada waxa weeye ra-isul shacabka iyo dowladda puntland iyo kan soomaaliyeedba in la xoojiyo midnimada iyo nabadda iyo walaalnimada oo meel kastaa la ilaasho inaan khilaaf dhicin khilaafku waa shar waa burbur marka waxaan xoojinayaa in meel kasta ay culimadii iyo waxgaradkii iyo aqoon-yaanku ay shaqeeyaan soomaaliya dibta ka jirtana la xaliyo puntlandna nabadda iyo amniga ka jira la xoojiyo waan garta sheekh axmed daad waxaa ka mid tahay nabadoonada puntland oo ololaha nabadda ka wada labadaasi ciidamada puntland iyo weliba cabdisamed gallan marka deegaanadii ay isku hor fadhiyeen waa sidee iyadaa xaaladeeda iyo dadka ku noolba aad bay u fiican tahay nidaamka shacabka de wax ma gaarin laba ciidan un bay ahayd shacabka sidiisa u shaqaysanaya ogtin carmo waa taqaanaa waa dhuunta loo sii maro gobolada bari magaalada boosaaso wax haba yaraate bedela oo ka jiray ma jirin shaqada way socotay nidaamku way socday